wa-anoo wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan halkani waa madasha figistii oo aala odaga barateen inay soo gudbiso wararka xaqiiqda ee ku saabsan soomaalida iyo waddanka soomaaliya waxaa hadda si toosa khadka ugu jiro cali nuur cayn oo ah weriye madax bannaan oo ku sugan magaalada gaalkacyo cali nuur kusoo dhawow madasha figistii marka hore aada umahadsantii dhamaan waan ku dhawaa warbaahinta magasta figistii iyo asxaabta sida tooska hawada nooga dhegeysanaysa waa magacayga waa cali nuur cayn oo si toosa ugu sugan magaalada gaalkacyo xarunta gobolka midig
cali nuur waata dagaal baa maanta gaalkacyo ka dhacay inkastoo hadda xilli habeen aad ku jirtaan bal wararkii ugu dambeeyey oo dagaalada maantay aroornimadii saakay mar xilliga ahayd waxaa bilaabatay rasaas doosdoorta taasi oo iswadaagsanaya labada dhinac weli birarka ay ka taageen gaalkacyo puntland iyo galmudug taasi oo markii dambeeto isku rogtay dagaal kafool kafool ah oo khasaare geystay dagaalkaasi oo dhex maray ciidamada kala taacsan galmudug iyo puntland ayaa wuxuu ka dhacay xaafada garsoor ee magaalada gaalkacyo halkaas ay ku taalla waddo ay isku hayaan maamulada puntland iyo galmudug waddadaasi maanta dagaal khasaare badan ayaa ka dhashay labada dhinaca midba mid ayaa laga dareemay in hubka hub culus ay adeegsanayeen inkastoo magaalada ay ka jirtay kusoo dhacaysa mahoobiyo meelasha iyagana laga soo suurayay oo waxyeelo badan u geystay hoteelo waaweyn ku yaala magaalada gaalkacyo iyo sidoo kaleto guryo ku yaala oo dumeen qaarkood dadkii waxyeeleeyeen inta la xaqiijiya waxaa khasaare maanta dagaalkaasi ku geeriyootay ilaa labaatan qof halkaas soddon kalena ay ku dhaawacmeen khasaare intaas ka badan oo walow uu sii jiro hadda dhaawacyada inta badan dagaalkii maanta ku waxyeeloobay waxaa la jiifiyey goobaha caafimaadka ee ku yaala magaalada gaalkacyo dagaalkaasi hadda wuu hakaday galabnimadii maqrabkii haddana xaaladdu waxay kusoo kusoo laabatay xaalad aada u deganaana hadda xilligan aan la hadlayo magaaladu xaaladeedu waa caadi wax dhibaata hadda xilligan cabada ka dhacaya ma jiraan madaxweyneyaasha maamulada galmudug iyo puntland oo goor dhow oo maqrabkii ayay waxay kormeer ku tageen halkii maanta dagaalku ka dhacay isku horfadhiyeen labada ciidan galmudug iyo puntland waxaa sidoo kale socdaalkooda ku welinayay ra-iisal wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya waxayna ku tageen socdaal halkii lagu dagaalamay waxayna sidoo kaleto indhayn ku sameeyeen halka ay isku horfadhiyeen ciidamada waxayna si toosa ugu baaqeen labada ciidan in wax dambe ah xabada aysa dhicin maadaama iyaguna si u kafaalo qaaday in midba ciidankiisa kaleeto aysa mar dambe halka ay ku sugan yihin si ciidan kasoo reedin xabad dambena aysa kasoo dhicin ciidamada labada dhinacan lakala xakameeyo si loo dib loogu hanto nabad dib uga dhacdo magaalada gaalkacyo marka hadda xilligan aan la hadlayo xaalada magaalada gaalkacyo way degan tahay labada madaxweyne galmudug iyo puntland waxay ku baaqeen in maadaama labada dhinac ay dhacday in ay labada isdagaalaan balse hadda wixii ka dambeeya laga fiirsado uka dagaal dambe uusa soo laaban haynimadii maqrabka cawada ayay ku baaqeen arrinkaas alnur waa mahadsan tahay waa tii shalay labada dhinac ay heshiis afar qodob ka kooban ay garoon gaalkacyo ay ku wada saxiideen beesha caalamkuna halkaa ay goobjoog ka ahayd oo qodob uu ku jiray in xabad joojin la sameeyo oo sidaa shalayba aada noo sheegtay saraakiisha labada dhinac in ay kulmeen oo la doonayay in ciidanka la kala qaado marka maxaa maanta dagaalka dib usoo cusboonaysiiyey dagaalka maanta sida aan wararka annaga ku helnay waxaa naloo sheegay in ay soo qaadeen ciidamo ka tirsan puntland kuna soo qaadeen tirsinadii ay ku sugnaayeen ciidamada galmudug waxayna sheegeen in ciidamadaasi halkaas kasoo qaaday kadib markii laga hadlay madaxweynaha puntland uu ku tilmaamay uu sheegay in dad shacab ah oo careysan intooda badan uu ku sheegay inay ka careysan yiin dadkoodii lagu dilay hor dagaalka uga dhacay magaalada gaalkacyo ay soo qaadeen wuxuuna sheegay in asaga uu xakamin waayey wuxuuna dusha saartay weerarkii maanta lasoo qaaday isagoona sheegay in hadda wixii ka dambeeya weerar dambe uussoo dhici inkastoo maalnimadii maanta ay jirtay in saraakiisha labadaba xilliga ay xabadu bilaabaysay lagu ballansanaa in ciidamada lakala qaado balse xilligii la filayay in ciidamada lakala qaada ayaa xabadu bilaabatay markaas kadib waxaa socotay waanwaan ku aadan labada dhinac si ay xabada loo jooji lahaa balse galabnimadii maqrabka ayay ku guuleysteen in si rasmi xabada u joogsato halkiina lagu dagaalamaynaye ay tagaan madax maamulada labada madax galmudug iyo puntland iyo sidoo kaleeto xukuumadda federaalka soomaaliya uu hogaaminayay ra-isul wasaaraha dalka
marka calow meeshii dagaalkuu ka qarxay oo xaafadda garsoor hadda yaa gacanta ku haya hadda labada dhinac wado laamiya dhex marta wadadaasi labada dhinac ayay ciidamada ka kala fadhiyaan weli balse waxaa macquul ah in maalnimada beriya si rasmi a ciidamadaasi loo kala qaadi doono oo ciidamo kasta oo lagu celi doono xeradii ay deganaayeen ama halkii ay ka yimaadeen ayay si toosa u ballan qaadeen madaxda cawada kulantay iyaduna sidaas ay jirto ayaa weli waxaa magaalada qaarkeed marmarka la maqlayaa in ciidamada isfar fadhiya in mararka qaarkood ay difaacyadooda ay jirto in wax ay la kulmayaan caqabado badan oo jiro in xabado marmarka qaarkood laga maqlaya halka ay dhisaysada ka sameynsanayaan amase ay isku hor fadhiyaan marka ma maxaafada garsoor keliya buu dagaalka buu kasoo buu ka qarxay mise goobo kale oo ciidamada labada dhinac isku hor fadhiyeen oo ay ku dagaalameen miyaa jira ciidamadu inta badan waxay isku hor fadhiyaan meelo badan waa jirtaa laakiinse halka inta badan ciidamada isku hor fadhiya amase dagaalka inta badan uu ka dhacayay gaalka ay ka dhacay xaafada garsoor ayay ahayd marka iyadoo dagaalka halkaas uu ka socday ayaa waxaa jirta madaafiic meelasha shirkasoo suuray oo magaalada weyn kale oo halka meelo kale oo aan dagaal ka socon ku dhacaysay taasi oo inta badan laga dhirsanay hoteelada waaweyn ee madaxda ku jirto iyo shacabka iyo inta badan lala mirsanay marka madaafiicdii maanta inta badan lagu dhisanaya amase lala beegsanayo hoteelada gaalkacyo waxyaalo badan ayaa waxa kasoo gaaray shacab inkastoo madaxdu waxba aysa gaarin laakiinse shacabkii ee halkaasi kusugnaa hoteelo badan hanti badanna way ku burburtay maantay sida aan ogsiisana ama asa indheheena ku aragnay waxaa jirta hoteelo waaweyn oo inta badan lala beegsanayeen madaafiic sida hoobiyaha amase taangiga loo yaqaano inta badan ay ku dhacayeen taasi oo khasaaro badan ay kasoo gaareen meelihii ay ku dhaceen marka hoteelada kuwe kamid ah xageese ku kala yaalaan markaad eegtid labada dhinac oo hadda dagaalada udhexeeyaan hotel hoteelada inta badan haddii aan tilmaamo waxaa kamid ah shirkad hormuud oo hotel ay ka dhisatay koonfurta magaalada gaalkacyo laba jeer ayaa waxaa ku dhacay taangi qayb dhan ayuu ka burburay sidoo kaleet hotel loo yaqaano amal balasi oo asna ku yaalaha waqooyiga magaalada gaalkacyo ee dukaan asna meelo badan ayuu ka burburo oo madaafiic ayo labada dhinac jawaab iyo jawaab celina ayaa intaba iyagana halkaas ku dhacay madax ayaa qaarkood ku jira hoteelada sida la sheegay balse wax ayaga kuma gaarin hoteeladaasi ayaga laftirkooda waxyaalo badan ayaa hoteelada burburay marka khasaaruhu inta badan hoteelada ah ma yara labada dhinac iyadoo xaafado kaleeto guryo oo badan la sheegaya in ayaguna sidoo kaleeto ay baabi-een oo ay ku dhacaan madaafiic waaweyn oo hoobiyaha ah marka wax mas-uuliyiin ah hadda hoteelada saa ii sheegtay la beegsado waxaa ku jira hoteelo ay deganaayeen dad mas-uuliyiin ah marka wax mas-uuliyiin ah oo oo ku dhintay mise markii dadka shacabka laga taga mise ku dhaawac miyaa jira wax aan hadda aan hayno oo liiska soo gaaray ma jiraan oo hadda madaxdii ku sugnay halkaasi inta badan madaxda aan aragnay galmudug iyo puntland oo xiriiro kala duwan aan la samaynay wax noomaysa sheegin madax ah mas-uuliyiin ah oo wax ku gaareen dagaalkii maanta amase madaafiicdii laysku tuurayay balse waxay sheegeen ayagu xaqiijiyay in hoteelada ay ku jireen ay soo gaartay madaafiic balse aysan waxba ku waxyeeloobin kaasi wuxuu ahaa cali nuur ayn oo ku sugan magaalada gaalkacyo oo u waramayey madashigisi waxaan u mahad celinayaa asadna suudi oo waraysigan fududeeyey waa anigoo ah abdirasaaq oo idin leh waraysi midkaan mid lamida intaan ku kulmayno nabad gelyo